بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فالثلاثي ثلاثiga يuزن بhadiهi الثaلاثة saddexdaas baa lagu miisaamaa kelimada saddexda xaraf ka kooban oo mujaradka ah saddexda lasoo sheegay baa ku miisaame oo ah fa iyo cayn iyo laam saddexdaasaa ku miisaame ayadoo la fiirinaa xarakaadka iyo sakanaadka wamaa fowqahu wixii hulaathi ka badan yacni rubaaci uula jeedaahe hadduu rubaaci noqdo bilaamin thaaniya laam labaad baa ku daree fa iyo cayn iyo laba laam hadduu rubaaci noqdo fa iyo cayn iyo laba laam wa thalitha iyo laam saddexaad goormaa laam saddexaad loo baahana hadduu noqdo khumaasi sida safarjal oo kale saddex laam baa u baahan tahay fa iyo cayn iyo saddex laam laamta hore allaam uluulaa tan labaadna allaam athaaniya tan saddexaadna allaam athaalitha tusaaleyaalu marka kusi wuxuu ku yidhaahday nasara fa nasara waa ficilkii la soco haddee nasara soo saddex kama koobna masalan tusaale ahaan calaa wasni hee facala fa nasara masalan tusaale ahaan nasara ada miisaan saare calaa wasni facala wasankeedu waa facala waa hulaasigii wa daxraja wuu dhaadhiciyey sow rubaaci ma aha afar xaraf uu ka kooban yahay dax oo laba ah raja afar soo ma aha wuxuu ku yidhaahday calaa wasni hee faclala meeqa laamaa la isticmaalay laba laam xarakaadka sakanaadkuna waa isleeyihiin nasarana waxaan isticmaalnay fa iyo cayn iyo hal laam wa safarjal safarjal waa isimkii moog tahay ficilka sababta uu uga leexday maxay tahay nasarana ficiluu ku miihaaliyey hulaasigii rubaacigiina ficiluu ku miihaaliyey oo daxraja ah kadibna isimkuu u leexday sababta ayaa yaqaana haye waa saas waay markaa ficil marka lagama heli karo oo khumaasi ah oo mujarada lagama heli karo xaggee laga heli karaa markaas isimkii u leexday marka ilaan ficilku mujaradkiisu ama waa hulaathi ama waa rubaaci intaas ma dhaafsiisna marka haddii la rabo kelimad mujarad ah oo shan xaraf ka kooban waa in isimka la aado safarjal marka waa midhaha la cuno qeyb ka mid ah safarjal wa safarjalna calaa wasni facal lal safar baa waxay ka dhigan tahay facal jalna waxay ka dhigan tahay lal safar jal facal lal meeqa laamaa la isticmaalay saddex laam xarakaadka sakanaadkuna waa isleeyihiin waa sidaa u jeedo abniyat lismi isimka owsaantiisa isimka waxaan soo sheegnay inuu noqdo hulaathi rubaaci khumaasi sudaasi iyo subaaci haddana wuxuu u qaybsamaa mujarad iyo masiid meeshan wuxuu rabaa inuu uga hadlo isimka mujaradka ah owsaantiisa isimka mujaradka ah owsaantiisa mujarad marka waxaa noo soo hosgala ma taqaanaan hulaahiga iyo rubaaciga iyo khumaasiga mid kasta oo ka mid ah owsaan gaaruu leeyahay isimka hulaahiga ah oo mujaradka ah owsaan la yaqaan uu leeyahay rubaaciguna owsaan la yaqaan khumaasiguna owsaan la yaqaan owsaantaas oo u baahan in la xifdiyo hadhow waxaa lagu leeyahay isimka mujaradka ah meeqa wasan uu lahaa ee hulaahiga ah waa inaad tidhaahdo wuxuu leeyahay toban wasan rubaaciguna shan wasan khumaasiguna afar wasan intuu rabaa marka inuu kuu sheego walilismi hulaathi almujarad isimka hulaahiga ah ee mujaradka ah waxaa u sugnaaday cashratu abniyatin toban wasan baa u sugnaatay tobankaa wasan uu leeyahay isimka hulaahiga ah ee mujaradka wuxuu leeyahay toban wasan wahiya waxay kala tahay markaa hadduu kuu bilaabaa kan koobaad waa faclun mithaalkiisuna waa shamsun shamsun qorax wasankeeduna waa hee faclun waxaa kale oo la mid ah sahlun sahlun oo ah wixii fudud wixii sahlan mid kasta oo ka mid ah waa faclun fa'deeduna waa kor dhigan tahay cayntuna waa reeban tahay kan labaad waa facalun fa'du sidii ay u kor dhigan tahay la soco facalun laakiin cayntii ahee kor dhigan facalun sida qamarun iyo jamalun qamarun oo dayaxi ah sow facalun maaha iyo jamalun oo ah awrka facalun waa wasanka labaad ya wasan koobaad faclun soo ma ahayn kan labaadna waa facalun fa-duna waa kor dhigan tahay cayntuna waa kor dhigan tahay kan saddexaad faacilun fa-du sidii ay u kor dhigan tahay laakiin cayntaa hoos dhigan faacilun faacilun sida katifun katifun oo ah garabka katifun faacilun iyo fakhidun oo ah bowdada fakhidun faacilun kan afaraad faculun faadu waa kor dhigan tahay cayntuna waa godan tahay faculun sida rajulun rajulun iyo cadudun cadud oo ah cududda cadud iyo rajul fa-du markay kor dhigan tahay meeqaa kaaga soo baxday ma taqaanaa yah afar afartu xagee ka timid cayntoo reeban ayadoo kor dhigan ayadoo hoos dhigan ayadoo godan cayntu intaas kama bixi karta soo ma aha halkaasay kaaga timid fa-du markay kor dhigan tahay afaraa kuu soo baxday ayadoo reeban iyo ayadoo saddexda xarako wadata ma fahanteen waxaan gelaynaa haddana fa-doo hoos dhigan ayadana meeqaa la rabaa inay ka soo baxdo fa-du markay hoos dhigan tahay caynta ayadana meeqaa la rabaa inay ka soo baxdo asal ahaan afar cayntiioo reeban ayadoo kor dhigan ayadoo hoos dhigan ayadoo godan soo maaha afaraa ka soo baxe markay fa-du godan tahana meeqaa ka soo baxe see labaga soo baxe ayadana afaraa ka soo baxe meeqay noqone labiiy toban soo noqon maydo labiiy tobanku meeshay ka timi ma taqaanaa marka horta xarafka u dambeeya oo laamka ah xarakadiisa xagga iska dhiga ciraabaa iska leh diinigaa lasoo xaadiriyayaa maxaa laisku dhufaa laamta dambe iska dhaaf ayada xarakadeeda shuqul kuma lihin annaga fa-da maxaa ka suurtooba ma taqaanaa inay kor dhigan tahay inay hoos dhigan tahay inay godan tahay waxaanay maka suurtoobaa ma reebnaan karta ayadu ma suurogeleedo caynta oo xarafka labaad ah meeqaa ka suurogele afar inuu reeban yahay inuu kor dhigan yahay inuu hoos dhigan yahay inuu godan yahay saddex afar ku dhufo asal ahaan labayo tobankaasaa la rabaa marka markuu kor dhigan yahay afaraa kaaga soo baxe afartiina waa haysataa soo maaha markuu hoos dhigan yahaana afar inay ka soo baxdo ayuu asalku ahaa laakiin midaa kaa baaqana dhib male asaga kuu sheegi doona markuu fa'du ay godan tahana ayadana afar inay ka soo baxdaa la rabaa laakiin midaa ka baaqane meeqay saas ku noqotay tobanku marka waa sidaas fa'doo kor dhigan ayadoo hoos dhigan ayadoo godan markay kor dhigan tahay afaraa kaaga soo baxday markay hoos dhigantahay asalahaan inay afar ka soo baxday ahayd laakiin halaa kaa baaqday meeqaa ka soo baxday saddex saddex afar ku dar markay fa'du godan tahan afar inay ka soo baxdaa la rabe laakiin saddexaa ka soo baxday meeqa tobanku halkaasay ka tidi marka hadda marka afartii koowaada haysataa waxaan gelaynaa fa'doo hoos dhigan waa ficlun ayaa ka mid ah ficlun fa'dii waa hoos dhigan tahay cayntiina waa reeban tahay ficlun waxaa la mid ah sida ximlun ximlun ximlun alximlu maa taxmiluhu calaa dahrih wixii dhabarka aad ku qaadaa ximli la dhahaa ximlun huwa aladii taxmiluhu calaa dahrih laakiin xamlun haddii la yidhaahdo macno kaluu samaynaa xamligu waa maxay waa cunuga caloosha hooyadiis ku jira uurka janiinka ku jira cunuga caloosha hooyadiis ku jiraa xamli la dhahaa amaa maa taxmiluhu calaa dahrik falaysa bixamlin inamaa huwa ximlun farqiga u dhaxeeya labadoodana waa maxay xarakada keliya laba macnoo kala duwanna waayo kordhigi hoos dhig bis sida ximlun iyo jidcun oo ah jidcun waa jiim iyo daal iyo cayn waa geedka salkiisa aljidcu waxaana lagu jamciyaa juduuc juduuc qur-aanka jamcaas waa ku jira laakiin mufradka muu ku jiraa mufradka jidcun fii suurati maryam muu ku jiray xagee ahayd juduuc lama rabo waa jamca mufradka jidcun ya waa kaas markaa mufradkuna waa ku jiraa jamcuna waa ku jira waa geedka salkiisa waa ficlun soo maaha waxaa kale oo ka mid ah ficaalun ficaalun fa'dii waa hoos dhigan tahay weli laakiin cayntii hadda kor dhigan ficaalun fa'du waa hoos dhigan tahay cayntii waa kor dhigan tahay sida cinabun cinab alcinab soomaalidu laakiin caynka waa kor dhigaan oo waxay dhahaan hee canab laakiin waa cinab cinab iyo dilac addilac addilac oo ah feerta xadiiskii sooma cususta ina almar'ata khuliqat min dilacin feer waa fical waxaa kale oo ka mid ah ficil ficil faaduna waa hoos dhigan tahay cayntuna waa hoos dhigan tahay ficil ficil sida ibilun ibilun iyo imra'atun bilizun biliz waa ba iyo laam iyo zaay biliz imra'atun biliz bimacnaa dakma samiina haweeney cayilan oo dhaqan bilis waa ficil soo maaha fa'doo marka hoos dhigan hadda meeqaa ka haysataa saddex cayntiioo reeban ayadoo kor dhigan ayadoo hoos dhigan intaasayna ku eg tahay maxaa kaa maqan ayadoo godan cayntu oo muxuu noqon lahaa wasankaasi ficul marka asmaada kuma jiro ficul laysa fi lasmaa'i ficul fa'duna hoos dhiganta cayntuna godanta kuma jiro luqadda carabiga waxaan gelaynaa fa'diyo godan waxaa ka mid ah fuclun fuclun fa'du waa godan tahay cayntu waa reeban tahay fuclun maxaa ka mid ah sida quflun quflun waa qufulka soomaalidu laakiin fa'da reeban way godaan quful bay dhahaan quful laakiin asalkiisa waa quflun qufulka wax lagu xidho quflun fuclun soo maaha fadi waa godanta caynta waa reebanta waxaa kaloo la mid ah xulwun xulwun oo ah wixii macaan xulwun waa ficlunkaas waxaa kale oo ka mid ah fucaalun faduna waa godan tahay cayntuna waa kor dhigan tahay fucaalun waxaa ka mid ah rutabun rutab rutab rutab timirtu intaysan bislaanin ka hor heeraray soo martaa soo maaha markay bislaato ayaa waxaa lahaa attamru markaas tamrun baa lahaa laakiin marka ay qudaarta ay tahay oo carjawda ay tahay oo geedka laga soo gooyo oo jaallaha ay tahay intaysan bislaanin ka hor rutab baa lahaa sida faakihadana loo isticmaalaa rutab inta bisaylka iyo rutabka u dhaxeeya waa marka ay dhibicdhibicda ay yeelato dhibicdhibicdaasoo bilow u ah noqoshadii ay timirta noqo lahayd markaasna busrun baa la lahaa busrun marka waxaa jira rutab iyo busrun iyo tamrun tamr tamri waa markay timirta noqoto waa midda hadda suuqa laga helo tamrun baa la lahaa marka fucal waxaa ka mid ah rutabun fucaalun waxaa kale oo ka mid ah suradun surad waa taa'irun sagiir waa shimbir yar surad surad waa saad iyo ra iyo daal kaasi waa fucal waxaa kale oo ka mid ah fucuulun fucuulun fa'dii waa godan tahay cayntuna waa godan tahay fucuulun fucuulun maxaa ka mid ah haddaba faaduna waa godan tahay cayntuna waa godan tahay waxaa ka mid ah cunuqun cunuq qaarta ama luqunta cunuq iyo wuxuu kaluu ku miihaaliyey kutub marka waa fucul faadu markay godan tahayna meeqaa ka haysataa cayntiioo reeban iyo cayntiioo kor dhigan iyo cayntiioo godan maxaa kaa maqan ayadoo hoos dhigan wasankaas muxuu noqon lahaa fucilun asmaada marka kuma jiro fucil wax uu naadir naadir oo la sheego kii hadda aan sheegaynan hal xaba wax lamida waa laga sheegay kanna asna asmaada kuma jiro wuxuuse ku jiraa afcaasha afcaasha waa laga helaa fucil afcaasha waa laga helaa sida duriba ukila shuriba qutila iyo wixii lamid ah afcaasha waa laga helaa laakiin asmaada labadaas wadan marka asmaada kuma jiraan waa labadee fucilun iyo cagsigiisa oo ah ficilun ficul iyo fucil labadaas mayee asmaada kuma jiraan wuxuu yidhi marka waqad yusakkanu caynu maa yakunu calaa hada albinaa wasanka ugu dambeeyey oo fucul ah waxaa dhici karta in la fududeeyo oo cayntiisa la reebo ilan laba god baa israacday soo maaha cunuq laba godaa israacday xarakaadka way kala culus yihiin wayna kala fudud yihiin horta xarako iyo sukuun waa kala duwan yihiin xarako waxaa la yidhaahdaa kordhig iyo hoosdhig iyo god intaas xarakaa lahaa waxaa cagsi ku ah sukuun oo ah reebka way kala duwan yihiin marka xarako iyo sukuuna la kala lahaa mafuu ma aho xarako haddaan dhahno waxaan ka wadnaa kordhig hoosdhig iyo god sukuunna waa reebka sukuunku xarakaadka dhammaantood waa ka wada fudud yahay sukuun iyo xarako waxaa fudud sukuun ma fahanteen waa ka fudud yahay inuu ka fudud yahayna dhawaaqaa laga gartaa hadda haddii aan idhaahdo qaba haddaan dhaho iyo qab haddaan dhaho yaa kala fudud qabsoo kama fududa xaggee fududeedku ka yimid ma taqaanaa haddii aan idhaahdo qabi iyo qab haddaan dhahana soo kale ma fududa qabu haddaan dhaho iyo qabna way kala fudud yihiin marka sukuunku xarakaadka dhammaantood waa ka fudud yahay xarakaadku ayaga haddana sii kala fudud akafu lxarakaat waa fatxo akafu lxarakaat waa fatxada asqalu lxarakaatna waa godka damada culayska damada waxaa ku xiga kasrada kasradu waa culusa laakiin sida damada uma cusla fudaydkana fatxada ma gaarto culayskana damada ma gaarto haddaba cunuq sooma ahayn laba damo oo ah asqalulxarakaat a israacay culaysay ka dareereen marka see la yeela waa in la fudeeyo see lagu fudayn karaa damada labaad waa in sukuun lagu bedelo cunuq meeshii la dhihi lahaa waa in la dhaho hee cunqun waana ka fududahay marka carabtu wixii laba damo isu raacdo inay iska fududeeyeen baa dhici karta oo kan labaad ay reebaan cunuq cunqun ay iska dhahaan burud burdun ay iska dhahaan min ajli takfiif macnahaas ma la fahmay markaasuu darsi koobiya wallahu aclam